iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee yacquub ka digidda kale ee xashada walaalahayow iimaanka rabbigeenna ciise masiix kan ammaanta leh ee xasho ha ku haysanina haddii nin kaatun dahab ah iyo dhar quruxsan qaba shirkiinna soo galo oo haddana haddii nin kale oo miskiin ah oo dhar uskag leh qabaa soo galo oo aad fiidhisaan ka dharka quruxdasan qaba oo aad ku tidhaahdaan adigu kaalay oo halkan wanaagsan fadhiiso oo aad ku tidhaahdaan kan miskiinka ah adigu xaggaas istaag ama halkan cagahayga ag fadhiiso miyaydnaan kala qaybsamin oo miyaydnaan noqonin kuwa fikirrada sharka leh wax ku xukuma idhegaysta walaalahayga aan jeclahayow miyaan ilaah u dooran kuwa ah masaakiinta xagga dunida inay ahaadaan kuwa hodan ku ah rumaysadka oo dhaxla boqortooyadu u ballanqaaday kuwa isaga jecel laakiin idinku waad maamuus jebiseen miskiinkii taajiriintu miyaanay idin dulmin oo miyaanay idin jiidin maxkamadda miyaanay caayin magaca wanaagsan oo laydinku yeedhay haddaba haddaad oofisaan sharciga boqornimada siduu qorriinku leeyahay waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada si wanaagsan baad yeeshaan laakiin haddaad dadka u kala eexataan waad dembaabtaan oo sharcigu wuu idinku caddeeyey inaad tihiin kuwa xadgudbay ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gefa kulli wuu ku eedaysan yahay waayo kii yidhi hasinaysan wuxuu kaloo yidhi cidna ha dilin haddaanaad sinaysanin laakiin aad dad disho waxaad noqotay ku sharciga ku xadgudbay sidii kuwa sharciga xorriyadda lagu xukumi doono u hadla oo u yeela xukunku naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan naxariistu way ka faantaa xukunka rumaysadka iyo shuqullada maxay tartaa walaalahayow haddii nin yidhaahdo rumaysad baan leeyahay laakiin aannu shuqullo lahayn rumaysadku ma badbaadin karaa isaga walaal wiil ah ama walaal gabadh ah hadday arradan yihiin oo cuntadii maalintu u baahan yihiin oo midkiin ku yidhaahdo iyaga nabadgala diirsada oo dherga oo weliba aydnaan siin waxa jidhku u baahan yahay maxay tartaa haddaba sidaas oo kale rumaysadku haddaannu shuqullo lahayn keli ahaantiisu waa meyd laakiin waxaa la odhan doonaa adigu waxaad leedahay rumaysad anna waxaan leeyahay shuqullo itus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn anna rumaysadkayga shuqulladaydan kugu tusi doonaa waad rumaysan tahay in ilaah yahay mid keliya taas waad ku wanaagsan tahay xataa jinniyaduna sidaas way rumaysan yihiin wayna giriidhaan duqunow ma doonaysaa inaad garatid in rumaysadka aan shuqullada lahayno aannu waxba tarin miyaan awowgeen ibraahim shuqullo lagu caddaynin inuu xaq yahay goortuu wiilkiisii isxaaq meeshii allabariga ku bixiyey waad garanaysaa in rumaysadku shuqulladiisii la shaqeeyey oo rumaysadku kaamil ku noqday shuqullada waxaa rumoobay qorniinka leh ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah waxaad garanaysaan in nin shuqullo lagu caddeeyo inuu xaq yahay oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya sidaas oo kale miyaan dhilladii raxab ahayd shuqullo lagu caddayn inay xaq tahay kolkay soo dhowaysay basaasyadii oo ay jid kale u dirtay sida jidhkii aan ruux lahaynu meyd u yahay sidaas oo kaleu rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meyd u yahay